dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixisay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarixii dadka badan ay ku hobteen ee afariyo tobankii bishan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho shirjiraayadu warbaahinta ugu qabtay isgoyska soobe wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxauu ku shaaciyey khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay wasiir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa sheegay in dhimashada guud ahaan ay tahay halka dhaawacyaduna ay gaarayaan sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa waxa uu sheegay in dhaawac loo qaaday dalka dibaddiisa sida turkiga suudaan iyo kenya in howlgalkii wejigiisii koowaad soo dhammaaday isla markaasna ay idiin sheegayso wixii halkaasi ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawac iyo dhimashaba kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen ilaa hadda waxaa nolol iyo geeri lagu laayahay dad gaaraya guud ahaan dhaawaca isbitaallada la seexiyey waxay gaarayeen waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday oo la kala geeyey dalalka turkiga suudaan iyo kenya waxaa isbitaallada muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya qof oo markii la daaweeyey halka ay caawa jiifaan ilaa toddoba qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraaddeed dowladda federaalk soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballanqaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan ugu dambayntii waxaa dowladda federaalku ay magaca ka beddeshay isgoyska zoobe iyadoo loo bixiyey isgoyska afariyo tobanka oktoobar taasi oo aan ku xusuusan doonno
muddo toddobaad ah ayay ku qaadatay inay shaaciso dowladda soomaaliya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay musiibadii qaran ee ka dhacday isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho iyadoona dhacdadaasi ay noqotay mid ay wada kicisay dhammaan soomaalida joogta gudaha dalka iyo weliba dalka dibaddiisa